waxaa sare u sii kacday tirada dadkii ku dhintay shil saaka ka dhacay wadada u dhexaysa magaalooyinka naivasha iyo gilgil ee ismaamulka naakuru ilaa iyo hadda gaartay labiyo toban qof oo uu darabal ka mid yahay koob iyo toban qof ayaa isla goobta ku dhintay halka mid kalena ay naftu daysay isagoo lala tacaalayo xaaladiisa taliyaha booliiska ismaamulka naakuru xasan baruwa ayaa sheegay in shilkan oo u dhexeeyey bas iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada uu dhacay labadii iyo qadar afartan iyo shan ee aruurnimo ee saaka taliyaha saldhigga booliiska ee deegaankaasi emmanuel opuru ayaa sheegay inay isku dhaceen bas iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka xilli ay marayeen goobta loo yaqaano sogea